kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news com dhegeystayaal sida lala wada socdo waxaa dagaalo soo noqnoqday oo qaab beeleed markii dambe isku rogay ay ka socdeen baryahanba gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya khaasatan magaalada marka oo dhiilooyin colaad oo aada u waaweyn laga soo sheegayo iyadoo markaasi ay gaadhay heer ciidamadii dowladdu ay dagaaladaas beeleed ku milmaan haddaba si aan arrintaa wax uga ogaano islamarkaana aan usoo gudbino dareenka dadweynaha ku nool edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada ayaan jaaliyada ku nool halkaasi mikrofoonka la dhex qaaday ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa in qof waliba inta uu xaaladda kala socdo uu inoo soo gudbiyo sida uu arko siday wax u dhacayaan idinkoo magaciina inoogu bilaabay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiin sheegaya anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa jaamac maxamed macalin marka dhibatadan mar walba way soo noqnoqotaa oo waxaana ka dambeeya dowladda dowladdana xaq uma laha inay qabiil hawiyaha hub intay wada siiso ummadda lagu xasuuqo shabeellada hoose dagaalkan wuxuu socday ilaa ay afar iyo toban cashuu socday aakhirka u dambaysana dababaadkii laga keenay in turkiya iyo hubkii laga keenay jabuuti iyo hubkii laga keenay etoobiya in lagu xasuuqa shabeellada hoose raalli kama nihin mana u dulqaadanayno dowladdana way aragtaa indhahay ka daboolatay dhibkan iyadaana ka dambayso waxaan kalsoonidana xasan sheekh waa kala noqonaynaa saacaddaa ka dambayso soomaaliya waa dagaal hadduu isaga uu u calaaminayo annaguna diyaar baan u nahay dagaalka cidda qalad kale inaan la dagaalanno soomaali ahaan ula dagaalanno dhulkaani weeye mana daynayno hawiya dhul bay leeyihiin waana is ogsoonnahay habargedir dhulka ma laha meesha maaha meesha ma aha mataqaanaa cadaado iyo guryaceyl midna maaha nin walba meeshiis inuu ku noqdo xasan wuu diiday sidaa awgeed kalsoonidii baan xasan kala noqonaynaa dowladnimo ma jirto soomaaliya wada maqla ninna yuu cabsanin saacaddaa laga bilaabo allahu akbar baan leenahay nin walba gobolkiisa in loo daayo wax ka wanaagsan ma jirto xasanow sidaa iyo nabadgelyo markaa xasuuqa dadka aad ku haysid dabaabaadka aad soo siinaysid qabiilka ood leedahay ku xasuuqa waan aragnaa raallina kama nihin mana u dulqaadanayno kalsoonidiina waan kaala noqonnay saacaddaa laga dambeeyo
asalaamu calaykum waraxmatullah waa weli nabadiid aad baan ugu mahad celinayaa qurbajoog com news com xaaladan kasoo cusboonaatay beryahaba jirtay ee aanu maqlaynay shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marka iyo agaarkeeda runtii waa waxaa laga xumaado inay wakhtigan weli ay socoto in dhiig soomaaliyeed uu dhaco oo uu dhulka galo inagoo afarlaaankii sanne ugu dambeeyeyba xaaladan kusoo jirray aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu u sheegaynaa dowladda soomaaliya in ay dadkaa kala qabato inay dadka dhulkoodii dee lagu soo doontay inay u hiiliyaan ayagaa dadkiiyo dalkaba ka mas-uula shicibkoodii weeye dadkoodii weeye ilaahay waxaan uga baryayaa inay dadka la dhibaateeyeyna ilaahay uu dhibaatada ka saaro waxaan u sheegayaa oo kale guryaha iyo dee hantidii dadkii laga gubay ee masaakiinta ahaa ee shicibka ahaa ee magaalooyinka lagu gubay ee ku jirta meel walba youtube-ka aanu ka aragnay waa wax runtii aada looga xumaado waa wax dee magaranaysaa dhibaatadaasi aanay ahayn indhaha un laga eego oo ay dowladduna dabka kusii kordhiso dowladdani ayadaa dadkii ay sugayaan ayaday ka sugayaan inay nabadgelyadoodii mas-uulkaa run ahaantii waxaan maadaama anoo ku hadlaya oo ka imi dalkaasi somalilan ee walaalaha laha soomaaliya halkii faysal cali waraabe gudoomiyaha u cudub beredhaweyta uu sheegayey kana hadlay si adagna uga hadlay halkaasaanu ka taagannahay in wax degdeg looga qabtaanu u taagannahay adduunyada waxaanu leenahay deyaan la eeganin dhibaatadan ka socota meeshan genocidekan ka socda meesha iyo dhibaatadan ilaahayna waxaan uga rajeynaya dadka la dhibaataynayo inuu ilaahay gacanta sare siiyo ilaahay dee magaranaysaa dhibaatada dadka soomaaliya dhiigga daadanaya ilaahay inuu dadka qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu axmed nuur sugaal marka hore waxaan salaamayaa shabakadda qurbajooga com intaa ka bacdi haddii aan ka hadlo arrintan iminka ka dhacday ama ka soo cusboonaatay gobolka shabeellada hoose dadka shicibka soomaaliya horta afar iyo labaatan sannadood bay dhibaato ku jirtay afar iyo labaatankaas sannadood maanta tan ka socoto shabeellada hoose waxa weeyaan dad shiciba oo ay dowlad u gasasay shaar dowladeed yaan loo adeegsanin awood dowladeed dadka shicibkaa ee ku nool gobolka shabeellada hoose waxa weeyaan haddii ay taas lagu socdo soomaaliya waxba ka socon maayaan dadkaas masaakiinta ah ee beerahooda iyo dhulkooda iyo magaalooyinkooda jooga ee sida caadigaa ay ee dadka kale la midka ah in awood loo sheegto ama lagu soo duulo ama gobollo kale laga soo duulo waa arrin aad iyo aad u foolxun aadna waan uga xunnahay haddaanu nahay dadka qurbajoogga ee ku nool gobolka alberta gaar ahaan magaalada edmonton waxaan leeyahay arrintaas dowladdu ha ka noqoto farahana ha ka qaado dadkana dhulkooda ha u dayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haa magacaygu waxa weeyaan rashiid yuusuf maxamuud waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa shabakadan qurbajooga dotcom marka waxaan joognaa kanada gobolka alberta waxaan ka hadlayaa aniga meeshaan dagaalkeedu wuu soo noqnoqday in badan baa laga hadlay arintan gobolka shabeellada hoose ka dhacaysa waa la xallin kari layahaan filayaa waxay ahayd dowladda ugu dambaysa oo xallisa oo wax laga sugayay dowladda inay sheekh imika hogaamiye ugu dambaysay weeye xasan sheekh maasajka xasan sheekh baan u diraynaa waxaan leenahay meeshaan dadkan boqortooyo hore oo soomaaliya oo waa la isyaqaana dadku waa soo wada garanaya beel walba meel bay degantay beel walba meesheeda lagu yaqaanaa xasan sheekh xamar adiga kama noqotay madaxweyne haddaan adni abgaale aanad ahayn adna waad og tahay dadka meesha ku nool cidda ay yihiin ay u badan yihiin ee meesha haysata waddanka dadkii u soo dagaalamay weeyaan waa naqaanaa la foole magaceeda dadkoo dhan somalida baa wada og la foole meeshii lagu xasuuqay waxa weeye biyamaalka oo lafooda ay yaalaan maanta waa masaakiin waa iska dhigeen hubkii bari hore nimankan dagaal waa kaga horreeyeen somalida ba dagaal uga horreeyeen waa iska daayeen dagaal kutubta ilaahay iyo qur-aankooda raacdeen markii maanta la dhargey ayaa ugu dambaystii waxay noqotay in lagu duulo maxaan ku dhahdaa gobollada shabeellada hoose madaxweynaha waxaan waan ixtiraamayaa masage baan odayaashaan la hadlaynaa dadka hawiyaha basha hawiyaha ee halkaa degan oo de way soo gaadhaa waa wada degtaa dhulka waxaan leenahay dagaalka ha la qaboojiyo oo hoos ha loo dhigo waa ka xunnahay arrintii guddoomiyaha faysal cali waraabe baan ka taagannahay taas muwaqafkaasaan ka taagannahay halka qolada iga horreysa oo ninka odaga oo jaamac oo gobolka isagu u dhashaba uu ka yidhi hubka jabuuti baa lagu xasuuqayaa maaha hubka jabuuti lagu xasuuqo jabuuti ninka haysta ina gele madaxweynaha fariin baan u dirayaa hubkaaga in lagu xasuuqan maaha maxaan ku rahdaa biyamaalka waxaaba main borta tinka aan doonayna waxa weeye ciidamada jabuuti intoo la qaado ha la geeyo maxaan ku rahdaa shabeellada hoose haddii dee nabad ilaalin marka ilaalinayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa idaacadda qurbajooga dot com waxaan magacayga la yidhahdaa ismaaciil daahir waxaan fariin u dirayaa dowladda koonfureed dadka lagu xasuuqayo gobolka barka ee masaakiinta ee aan hubka sidan ee nabadda ka shaqeeya ee had iyo goor iyagu nabadoonka aan dagaaladii sokeeyaha iyo burburkii iyo boobkii toonna ka qaybgelin dee in waddankooda lagu weeraro maaha ha oo ciidankii hubka iyo atixaad loogu talagalay ee alqaacido laguu siiyey inaad dalka ku xorayso dee ma aha inaad u adeegsato beelihiis ka deganaayeen nabadda ahaa ee masaakiinta in loo adeegsado maaha taa diintuna ma ogola xaqisaankuna ma ogola marka waxa weeye afrikaankii iyo soomaalida ciidankii wixii haddii loo ururiyey alqaacido loogu talagalay ee al-shabaabka lagu xoreynayay haddii beelihii masaakiintaa lagu xoreeyo dee waxaan malanaya cuqubadaasi meeshay ka imanayso inaanay degayn koonfure baan malanaya mogta marka waxa weeye dee reer walbaalkiisu deganyay federaal baa qaadateen qolo walba gobol bay degan tahay dee gobolkooda ha loo daayo oo dadkooda haloo daayo dhulkooda ha saasaan anugu farriin ku diraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu